aad mahadsan tahay howlgalo barakeysan ayaa waxay dhaceen maalmihii lasoo dhaafay iyo habeenadii lasoo dhaafay aad ay uqorsheysnaayeen waxaa hadii aan soo hadal qaado waxaa duqeymo culus laga fuliyo deegaan deegaan lagu magacaabo cali hayle ay ku yaala xadka galguduud iyo shabeelada dhexe duqeymahan ayaa daba socday howlgal saqdhaxa ka dhacay deegaan masaajid wule lagu magacaabo iyo deegaan lagu magacaabo rayda boore oo hoos tagto degmada rumguud meelaha aad sheegtay in la beegsaday maxay ahaayeen bal haddaad faahfaahin naga siiso meelo fariisiman u ah khawaarista alhabaad halkaas ayaana ayagoo iska abaabulaya inay ciidamada weeraraan ayaa halkaas ayaa xooha gantaalo lagula dhiftay bacdama ciidamadii habeenkii ka horreeyay howlgaleen howlgallo ay ka sameeyeen xogtii ay kasoo heleen dadka deegaanka ayaa xogtaas ayaa lagu duulaan tegay halkaas ayaana howlgalka u ka dhaca marka wax khasaarahoo ka soo gaaray dhinacyadii ama howlgalka fuliyey ama dhinacyadii lagu fuliyey madinacyi lagu fuliy khasaare weynaa gaara laakiin telecom rasmi ah ayaan mar dhow la wadaagi doonaa warbaahinta diyaaleena waa gartay marka weerarada ama weerar ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay fuliyeenba mise wadamada saaxiibkaa idinka caawiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgalka fuliyay sidaas oo kale waxaa caawiyey saaxiibada caalamiga ah ayagoo iska kaashanayo xogta iyo xooha duqeymaha intaasba howlgal qorsheysan ayaa hogka ka dhacay waxaana lagu gaarsiiyey dab weyn khawaarista marka deegaanadan la duqeeyey ee abaabulka al-shabaab uu ka socday sidaad sheegtay ma deegaano ay iyaga ku sugnaayeena mise waa deegaanadii laga xoreeyey meel ka mid a waa meelo ay iska soo abaabulayeen oo ay qabeen inay ciidanka ka naafeeyaan ayaga ayaa lagu naafeeyey haddana xoga waxay leenahay inay xitaa ka dhe ka dhaqaaqeen deegaanadii ay ku dhuumaalisay jireen ay hadda ay joogaan deegaan hoos meel lagu magacaabo coos weyne halkaas ay isugu tageen ayagoo ka cararaayo howlgalada barakeysan ee socdo ee ka kaashanayaan ciidanka hordalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo ayagan habeenadii guureynaya howlgaladii ugu dambeeyey e aad samayseen haddaad nala wadaagi karto wax khasaaraha oo kasoo gaaray ciidamada xoogga dalka soomaaliya howlaha fulinaya howlgalka markuu qorsheysneen ayaa khasaaruhu imaanaya hadda howlgallo qorsheysan oo cirka iyo dhulka ah ayaa la qaaday marka ciidanka xoogga dalka soomaliya khasaaraha uu soo gaara maaha